magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan laba boqol sideetan iyo kow arday oo ka baxay dugsiga sare ee sheekh maxamed macalin ee magaalada beledweyne munaasabada waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka waalidiin ardayda qalinjibinaysay marti sharaf kale maamulaha iskuulka sheekh maxamed macalin axmed dhaqane cali ayaa ardayda qalinjibinaysa hadallo dardaaran u soo jeediyey
sanadusiyeedka aad iyo aad aan ugu hambalaya hambalyo hambalyo hambalyo waan u ducaynaynaa runaantii waa wax aad loogu farxo dad isku oo kala duduwan ayaa juhdigaas inuu heerkan ay soo gaaraan ilmahaasi ayaa ugu sabab ah taasoo ugu horeeyo waalidkooda ilmaha ardayda wax soo baratay oo sanadusyeedkoodii xafladoodii qalinjabinta u joogto waalidkoodii intaas ku tabcayey macallinkoodii ardayga laftiisa oo dee dadaalkiisa iyo maaragtay asagana intaas ku soo gaaray aad iyo aadaan ugu hambalyayna runtii aad iyo aad waan ugu faraxsannahay aadaan ugu faraxsannahay insha allahu tacaala waan u ducaynaynaa in insha allahu tacaala inay guul iyo baraaro ku dambeeyaan oo waxbarasho iyo wanaagna insha allahu tacaala ay ay ku dambeeyaan insha allah qaar ka mida marti sharafkii ka qayb gashay munaasabada ayaa u hambaliyey ardayda qalinjibisay sharafay noo tahay hambalya ayaan leh dhammaan ardayda maanta halkan kaqalin badalinaysa waxaan kusii guwaabinaya waxbarashada halkaas kasii wadaan adinkan aad umahadsantihiin warbaahinta beerula inay ka qayb qaadato waxbarashada dhisida bulshada aada ugu mahad celin waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ka qayb galna xalfado noocaan oo kaleeto ah waxaan ku guwaabineynaa ardada ayaga ah inay waxbarashadu halkaa kasii wadaan dadaalkooda dadaal ay ku daraan insha allah iskuulka waxaan kusoo dhaweynayaa maxaan kuu sheegaa ii sheeg horumarka uu bulshada u haayo maxaan kuu sheegaa ii sheega ilmahana waxaan leeyahay horuu socda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay sida maxaan kuu sheegaa ilmaha ay usoo usoo dhabar adeegeen qaar ka mid ah ardada ka qalinjibisay iskuulka sheekh maxamed macalin ayaa raadiyo oo beerlo u warmay guusha ay gaareen ku yar waha idaacadda beerlo magacaygu waa maxamed abdullaahi cabdi waxaan ka baxayaa iskuulka sheekh maxamed cali dufcaddii labaatanaad alxamdulilah waa soo dhameyn iskuulkii imtixaankii dowladda waan galnay marka natiijo fiican ilaah ha siiyo ummadda soomaaliyeedba ardada soomaaliyeedba meel kastay joogaan intaas ka bacdi maantay waxaa noo taallaa xaflad oo qalanjimin ah oo ka dhacaysa gudir mool marka xafladdaasi waa qaybo kala duwan leedahay
magacaygu waa cabdiqaadir waa sanadkan last year aa ku jirnaa oo iskuulkaa noo dhammaaday maasha allah maanta alla xafladdeeni aa ku jirnaa oo waqtigeena ku raaxaysananaa marka alxamdulillah waqti dheer kadib waa noo soo dhammaayey marka ilaah mahad u sugnaatay mar koowaad marka labaadna macalimiinteena iyo waalidiinteena soo garab istaagay dufcadan ayaa ah dufcaddii labaatanaad ee ka baxda dugsiga sare ee sheekh maxamed macalin tan iyo markii la aasaasay